saaka maxkamadda gobolka marojeex waxay soo saartay cabdimaalig muuse coldoon oo ahayd saaka maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dembeeyey ee dacwaddiisa aad iyo aad waxaan ugu faraxsannay dacwaddaasi oo muddo soo socotay cabdimaalig waxaa la xidhay bishii siddeedaad ee labadii kun iyo koob iyo labaatanka dacwaddaasi ilaa maalintaas soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saakay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambaystaa waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka boqol iyo labaiyo labaatan xeerka habka ciqaabta inay wax dembiye ku weyday islamarkaana ay xorriyaddii soo celisay runtii go'aankaasi waa go'aan cadaaladeed waa go'aan aanu soo dhoweynayno waa go'aan aanu in badan ka dhul sugaynay qof kasta oo dacwadda cabdimaalig danaynayana saaka waxaanu u sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed waxaana ku dhawaaqday dembiyadii loo haystay in lagu waayey cabdimaalig muuse coldoon waxaa lagu soo eedeeyey shan eedood shantii eedoodba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka boqol iyo toban boqol iyo saddex iyo lixdan heerka habka ciqaabta waa ay ku guuldaraysteen inay maxkamadda horteeda ka caddeeyaan inuu cabdimaalig galay oo dembiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax caddayna maxkamadda way horkeeni kari waayeen runtii dhinacayaga waxyaabihii ay isu keenkeeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gebigiisa dhan kiliibkii u dembeeyey oo cabdimaalig muuse codoon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku duraayey tegitaankii madaxweynuhu tegey abaarso duritaankaasi cabdimaalig wax dembiya muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo keliya ayuu kusoo ururiyey duritaankiisaasi oo ahaa yacni tegitaan mar madaxweynuhu tegey waxyaabaha uu cabdimaalig sheegayey abaarso amba dadku ku tuhmayeen inaan wax maalin lagu ogaan karayo aanay hayn oon ahayn waxay tusoy taabsiye ahayd waxyaaba macnawiya waxaanu kiliibkaasi cabdimalik madaxweyneha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarsa waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga helo in baadhis dheeriya iyo guddi baadhisadu culuma ku jirto uun la diro taasina wax dembiya maaha dee waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisi qaranka annaguna taasi waxaanu caddaynay inaan dembi hayn wax faldembiyaedoo kalena cabdimaalig aanu gelin waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigaya qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeraantu markiiba i raacfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay raacfaan qaateen isla markaana xorriyaddiisa aanu weli wada helin cabdimaalig ee uu sii xidhan yahay taasi sharciyan waa arrin gefa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqda in la sii daayey markaba inuu albaabka ka baxo ciddii kale dembi u haysataa raacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco